سورة الذاريات casharka saddexaad alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay suuratu daariyaat tafsiirkeedaynu ku soo jirnay allah wuxuu yidhi qaala famaa khatbukum ayuha almursaluun qaala wuxuu yidhi nebi ibraahiim famaa khatbukum muxuu arrinkiinnu yahay ayuha almursaluuna kuwiinnan la soo dirayow markay isu sheegeen wuxuu gartay inay rasuulla yihiin marka wuxuu weydiinayaa shacniga loo soo diray qaaluu waxay yidhaahdeen innaa ursilnaa annaga waa nala soo diray ilaa qawmin mujrimiin waxaa naloo soo diray dad mujrimiin ah bimacnaa dad gabood falo xumaato sameeyey ayaa naloo soo diray ijraamku waa dembi weyn in la sameeyo ayaa waxaa la yidhaahdaa ijraam waa tajariima la yidhaahdo waxaa loo jeedaa dad gaalo ah inaannu halaagnaa naloo soo diray linursila calayhim xijaaratan min tiin waxaa naloogu soo diray linursila calayhim si aanu ugu dirno korkooda yacnii ugu shubnaa loo jeedaa xijaaratan dhagxan dhagxantaasoo min tiinin dhoobo ka ahaatay oo dhoobo laga sameeyey dhagxantaasoo musawamatan la calaamadeeyey oo laga dhigo sifo laga sifaynaayo musawamatan xijaaratan laga sifaynaayo ama xijaaratan laga xaaleeyo weji labaad waayo nakiradii waxay qaadatay takhsiis bay qaadato min tiinin sifada ah ayaa lagu khasisay nakirana haddii la khasiso wax waa laga xaalayn karaa musawamatan xaalay dhagxantaasi tahay mid la calaamadeeyey mucallamatan oo calaamada loo yeelay waxaa lagu calaamadeeyey mid walba ka lagu tuuraayo magiciisaa lagu calaamadeeyey oo dhagax kasta ku ku dhici doono ayaa magaciisu ku qoran yahay lala seegi maayo cinda rabbika rabbiga agtiisa ayaa laga soo calaamadeeyey halka calaamadda lagaga soo sameeye waa xagga ilaahay lilmusrifiina waxaa loo soo calaamadeeyey kuwa markaa xumaata falay ee xumaanta ku loofaray israafku waa in wax lagu loofaro marka xumaantii bay ku loofareenoo intay xumaan la yimaadeen ayaa si xad la'aana ay ula yimaadeen ama la yidhaahdo dhagxantaasi waxay u sugnaatay oo bimacnaa lagu ciqaabayaa musrifiinta xumaanta ku loofaray bimacnaa gaaladaa loo jeedaa fa akhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin fa akhrajnaa waa saarnay man kaana fiiha ciddii ku dhex sugnayd ayaannu ka saarnay qaryooyinka ama tuulooyinka ku sugnayd min almu'miniina ee mu'miniin ahaatay ayaannu ka bixinnay intaan halaagga ku dhicin famaa wajadnaa fiiha kamaannu helin tuulooyinkaa gudahooda waa qura qawmi luuta ghayra beytin ay ghayra ahli beytin guri cid u ehela wax aan ahayn kamaannu helin ahlu beytkaasoo min almuslimiina muslimiinta ka mida wa taraknaa fiiha aayatan liladiina yakhaafuuna alcadaaba alaliim wa taraknaa fiiha waxaannu kaga tagno halkaa ku baaqi yeellay meeshii ay ku sugnaayeen ee tuulooyinkaas ahaa aayatan calaamad baannu kaga tagnay liladiina yakhaafuuna alcadaaba alaliim calaamadaasoo liladiina kuwii u sugnaatay bimacnaa inay ku intifaacayaan baa loogu tiirinaya ama la yidhahdo wa taraknaa fiiha aayatan calaamad baan ugaga tagnay liladiina kuwii baan ugaga tagnay oo ugu daynay calaamadaa ugu baaqi yeellay yakhaafuuna baqaayey alcadaaba cadaabka ka baqaayey cadaabkaasoo alaliima ayilmu'lima kii wax xanuujinayay ahaaday ama alaliima kii markaa xanuunsanayay ahaaday intuu shiddo iyo dhibaato ka qabo cadaabka laftiisaaba xanuunsanaya waa mubaalaga ilaahay wuxuu inoo sheegayaa nebi ibraahiim martidii u timi oo isagu u qabay inay marti tahay iyo qisadoodii ayaynu weli ku jirnay qisadanna waxyaalo badan oo faa'iidooyina lagala baxayaa faa'iidooyinka laga qaadanaayo waxaa ka mid ah nebiyadu inay basharka kala mid yihiin inaynay ghaybka ogayn oo cilmulghaybku ka qarsoon yahay ee qadarka loo waxyoodo keliya ay ka og yihiin shay kaloo ghayba inaynay ka warqabin bas inta looga waxyooday ka og yihiin caalimulghaybi falaa yudhiru calaa ghaybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuul kaa uu ka raalli noqdo rasuulka ahina inuu wax waloo ghaybaba og yahay ma aha ghaybku waa waxa qarsoon ee khalqiga ka qarsoon baa waxaa la yidhaahdaa ghayb baa la yidhahdaa cilmigeeda ilaahay baa la gaara nebi ibraahim markii malaa'igtani u yimaadeen oo suurad bini aadam ay ugu yimaadeen muu garanaynin inay malaa'ig yihiin ilaa arrin ka qayba weeye kaasiyeen ilaa ayagii isu sheegeen muu ogaan marka nebiyadu inaanay ghaybka iska ogayn ayaa laga qaadanayaa bes waxay ka og yihiin qadarka loo waxyoode loo sheego shay kaloo ghayba kama warqabaan nebi ibraahimna wuxuu ka mid ahaa nebiyadii ululcasmigu ka mid ahaa ee shanta ahaa weliba waa khaliiluraxmaan ilaaha raxmaankaa kuwa aadka u jeclaa weeye oo nebi muxamed iyo nebi ibraahim labada mid waliba waa khaliiluraxmaan waa khaliilkii ilaahay nebi muxamed marka laga yimaadana nebiyada inta kale waxaa ugu fadli badan nebi ibraahim nebi muxamed waxau ilaahay inoo sheegay ashyaada ghaybka ah inaannu ogayn qadarkaa loo waxyoodo wax ka dheeraada inaannu ogayn aayado mutacadidaa ku tusinaya wa minman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli almadiinati maraduu cala annifaaqi laa taclamuhum naxnu naclamuhum laa taclamuhum waxaa lagula khitaabayaa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ma ogid inay munaafiqiin yihiin oo nifaaqa qalbiga ay ku qarsanayaan adigu ma ogid mu'miniin baad u qabtaa baa loo jeedaa aayado kalena saas in laag bay ugu soo aroortay iyadoo laga nafyinayo ashyaada qaarkood oo ghayba inaannu ogayn loo diidaayo qul maa kuntu bidcan min alrusuli wamaa adri maa yufcalu bii walaa bikum ilaahay wuxuu ku idhi nebiga sala allahu alayh wasalam waxaad tidhaahdaa rasuullada anigu uguma horraynoo kii ugu horreeyey ma ihi bimacnaa rasuullaa iga horreeyey calayhim asalaatu wassalaam mana ogin waxa aniga laygu samayn doono iyo waxa idinka laydinku fali doonoo laydinku samayn doono midnaba ma ogiyo kama warqabo sidaa dheh wamaa adri maa yufcalu bii walaa bikum adduunyada maxaa laygu samayn doonaa miyaa lay gargaari doonaa layma gargaari doona miyaa miyaa lay dili doonaa sidii rasuullada qaarkood loo dilay mise layma dili doono berigii dambe waxaa loo sheegay inuu ilaahay ilaalinayo wallahu yacsimuka min annaas waxa idinka laydinku fali doonana ma ogi sidaa dheh marka cilmulghaybka inaannu ogayn baa laga qaadanayaa qadarka loo waxyoodo bes bay nebiyadu ka ogyihiin qaala famaa khatbukum ayuha almursaluun iskamuu garan waxa sha'nigoodu yahay iyo waxa loo soo diray wuxuu idhi sha'nigiinnu muxuu yahoo laydiin soo diray ila malaa'igtu iskama socotee amar ilaahay bay ku socotaa wamaa natanazzalu ila biamri rabbika lahu maa bayna aydiina wamaa khalfana wamaa bayna dalik wamaa kaana rabbuka nasiya markuu nebi moxamed ku yidhi sala allahu alayh wasalam jibriil uu ku yidhi maadna soo booqatid intaadna soo booqato wax ka fara badan maadna soo booqatid waxaa soo degtay aayadda allah uu yidhi wamaa natanazzalu ilaa biamri rabbik amarka rabbigaa mooye si kale kuma soo degno bimacnaa haddaannu ilaahay noo oggolaanin inaannu soo degno ma soo degayno khadbiga waxaa la yidhaahdaa sha'niga iyo arrinka weyn ee mudan an yutakhaataba fiih in la faalleeyo layskala hadlo khitaabku waa hadalkii khadbina waa asha'nu alcadiim arrinka weyn baa la yidhahdaa waxay yidhahdeen waxaa naloo soo diray dad gabood faray waa qawmu luud oo gaalnimo iyo waxay kulansadeen inay gaaloobeen oo ilaahay iyo rasuulkiisii luudba ay ka gaaloobeen mar labaadkana faaxisho iyo xumaan ummadaha cid uga horraysay aynay jirin inay bilaabeen oo sunneeyeen taa jideeye dadkaasaa naloo soo diray waxaa naloogu soo diray si aannu dhagxan ugu sii dayno oo ugu ridno yacnii dhagaxyaal samada ugaga ka keenno saasaa naloogu soo diray dhagxantaasi waxay ka samaysan yihiin dhoobo dhoobadaas way dhagaxawday dhoobadu markay dhagaxa noqonaysana waa dhoobo la gubay dhoobada marka la gubo way adkaanaysaa dabeedna waxay noqonaysaa mid adag oo dhagaxay noqonaysaa dhoobadaa guban ee dhagaxawday si aannu ula dhacno ayaana loogu soo diray dhagxantaasi waxaa laga soo calaamadiyey ilaahay agtiisa culammadu waxay yidhahdeen mid walba waxaa lagu qoray ruuxa lagu dhufan doono magiciisa lagu calaamadeeyo lagu qoray lala seegi maayo isagaa ku dhacaya dhagaxaasaa ku dhacaya waxaa laga qaadanayaa xumaanta iyo dembiyada iyo gaalnimadu inay ciqaab sababayaan waa ciqaab adduunyo tani ciqaabtii aakhirana waa dambaysaa marka haddaba ummadaha la halaagaayey nebiga iyo cidda rumaysay waa laga saari jiray faakhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin ciddii muuminiina ku jirtay waa ka bixinna mawdic kale ilaahay wuxuu inoogu sheegay nebi ibraahim inuu ku yidhi inna fiiha luuta qoladan aa leedihiin waa halaagaynaa luut baaba ku dhex jira nebigii ilaahayee luut loodhan jiray qaaluu naxnu aclamu biman fiiha annaga u aqoon badan oo kaaga aqoon badan cidda ku sugan lanunajiyannahu yacnii isaga badbaadinne wa ahlahu yacnii isagiiyo ehelkiisaba badbaadinne ooridiisa marka laga reebo nebi luud qoladan loo soo diray waa la yaallay oo isagu nasab kuma lahayn oo kama dhalannin ee marka laynoo sheegaayo qowmkiisii la odhanaayo luud loo nisbaynayo idaafadu waxay noqonaysaa liljiwaar degganaanshaha iyo derisnimada ay wada yaalleene uu la yaallay ayaa loogu nisbaynayaa waxay qaraabo ahaayeenoo isu dhowaayeen luut iyo ibraahim waa isu dhowaayeen oo waxa adeer u ahaa ibraahiim oo wa ibnu akhi ibraahiim markuu soo hijrooday oo xaggii uu degganaa ee xagga iyo ciraaq uu ka soo hijrooday ayuu qoladan u yimiyo qoladaasuu la degay dabeedna waaba loo soo diray yagii buu diintii ugu baaqay cidi kama rumaynin ehelkiisii mooye cid kaloo ka rumeeyeyba ma jirto sidaas aawadeed markay martidii u timi luud malaa'igtii baa suurad bay ugu timi niman dhallinyaro ah oo qurux badan isagu marti buu moodayaa siduu ibraahiimba markii hore martida u mooday oorida luud waxay la jirtay qowmkan gaalada ah ayay raacsanayd yadu marka afgarad bay u samaysay yidhaahdeenoo markay cidi u timaaddo qiiq iyo dab baan idiin shidayaa oo qiiqa eegta ayay markaa tidhi waa siday culammadu yidhahdaan nimankii oo qamaamayaa soo cararay waraaba waa hal xaalkoodu sidaa iska yahay iyagoo doonaya xumaantay yaqaaniin inay ku sameeyaan martidan u timi luud u timi luudna ma garanaayo inay malaa'ig yihiin arrinkaa aad buu uga werwere nimankiina aad buu ula hadlay ilaa uu calaacalay alaysa minkum rajulun rashiid war nin wanaagsanoo caqli xataa miyaanu idinku jirin xaggaa martidayda igu dhaafaysaan low anna lii bikum quwatan aw aawii ilaa ruknin shadiid wuxuu ku calaacalay haddaan awood idin hayn lahaa ama tiir adag aan ku tiirsanaan lahaa yacni sidaa maydaan yeesheen waa calaacala akhiiran tiirka adag wuxuu u jeedaa yacni markaa qabiil daafaca ayuu u jeedaa markaa nasab kuma lahayn waa la degganaa qowmihii waxa loo yidhinaa waa degganaanshaha iyo derisnimada uu la deriska ahaa oo la yaallay sidaasaa loo yidhi bi hada alictibaar wuxuu soo gelayaa wa kaana anabiyu yubcasu ilaa qowmihi khaasa ictibaar buu qowmkiisii ku noqdeen si marka loo eegay malaa'igda ma awoodi karaane markiiba waxa weeye malaa'igta markay dhirbaaxeenba oo garbahooda sidaa ku yidhaahdeenba dembaa indhuhu yidhahdeen calaa kulli xaal qisada hadda waa ishaarun baan uga jeedaya tilmaan nebi luud iyo ciddii rumaysay ehelkiisa ahaydba ila cid kale ma rumayne waa la badbaadiye ooridiisu waxay yadu ahayd mid khiyaano samaysay marka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen iyadu gaalad bay ahayd gaalnimada caddaysanaysa marka sidaa la yidhaahdana maxaa lagaga jawaabayaa nebi siday ugu bannaanaatay gabadh gaalada inuu guursado waxay yidhaahdeenoo culammadu kaga jawaabeen shareecadii nebi nuux iyo shareecadii nebi luud gabadh gaalada in la guursadaa xaaraan kuma ahayn hadday sida kale faaxishada uga dhowrsoon tahay ilaa sharaa'icdu axkaamta qaar bay ku kala duwan tahay weji labaad culammada qaar waxay yidhaahdaan gaalad gaalnimada caddaysanaysa oo kufriga la jahraysa may ahayne way munaafaqadaynaysay oo korkana islaamnimaday muujisanaysay hoostana gaalnimaday ku qarsanaysay wejigaa labaadna dee ishkaalba kuma jiro haddii lagu socdo khiyaanada aayadda lagu sheegayna aayatu taxriim waa khiyaanatun fi ddiini laa khiyaanatun fi lfiraash waa khiyaano xagga diinta ay khiyaano ka samaysaye khiyaano xagga gogosha ay khiyaano ka samaysay ma aha kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allaahi shay'an waqiila dkhula annaara maca addaakhiliin waa khiyaanatun fi ddiin diintay khiyaano ku samaysaa looga jeedaa labada mid waliba laakiin may sinaysanin oo oorin nebi ma sinaysato maa bagat imra'atu nebiyin qadtu waata culammadii hore qaarkood laga soo naqliyey sida cabdullaahi ibnu cabbaas wahayrih inay yidhaahdeen oorin nebi weligeedba may sinaysan waxaa laga qaadanayaa nebiyada qaarkood dadka raacay inay koobnaayeen oo yaraayeen marka xaqa waxaa lagu miisaamaa inaynay ahayn farabadnida cidda raacday iyo cidda ku sugan xaqa deliil baa lagu eegaaye atbaacdiisaa fara badan laguma qiyaasoo laguma eego waayo dadka badankoodu inay luunsan yihiin baa laynoo sheegay wa in tutic aksara man fi lardi yudiluuka can sabiili illaah haddaad adeecdo oo yeesho badanka dadka arlada ku sugan waxay kaa hufinayaan oo kaa luminayaan waddada ilaahay ayay kaa luminayaan marka xaqa waxaa lagu qiyaasaa waa adilladee farabadnida dadka ma aha waxaaba jira nebiyada qaarkoodoo aan ruuxba raacin soo cajaa'ib ma aha nebi ilaahay soo diray oo cid raacday oo ajiibtaba ayna jirin oo keligii aakhiro la soo saarayo oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa curidat calaya alumam fara'aytu annabiya wa macahu alrahdu waannabiya wa macahu alrajulu waalrajulaan wannabiya walaysa macahu axad ummadaha lay soo bandhigoo lay tusay buu yidhi markaasaan waxaan arkay nebi koox raga oo toban gaadhaya ama ilaa toban ah ay la socoto waxaan kaloo arkay buu idhi nebi nin ama laba nin la socoto waxaan kaloo arkay buu idhi wannabiya walaysa macahu axad nebi aan cidiba la socon ummaddii loo soo diray hal ruux kama raacin hal ruux marka waxaa laga qaadanayaa sida loo kala atbaac badan yahay inaan xaqa lagu qiyaasaynin waayo ibliis baa dee ugu atbaac badanoo wax allo waxa gaaloobay dee ibliis bay raaceen dee dalaal iyo baadiya gaalnimaynay ku raaceen marka xaqa waxaa lagu gartaa deliilkiisa lagu gartaa majoorati waxba laguma qiyaaso wuxuu ilaahay inoo sheegayaa ciddii mu'miniina ku sugnayd waa ka saarnay reer guri u saaxiib ah oo muslimiin ah un baannunu ka hellay weliba reerkaa waxaa laga reebayaa ooridii sida aayado kaloo mutacadida ilaahay inoogu sheegay ooridii waxaa lagu daray dadkii halaagsamayey lama odhan waa malwo nebiye yada badbaadiyoo daaya ooridii nuux iyo ooridii luutoonna lama badbaadin cadaabku siduu dadka kale ugu dhacayay ugu dhacayn kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa falam yugniya canhumaa min allaahi shay'a xagga ilaahay waxba kama tarinoo waxba kamay daaficin labadaa nebi wa qiila dkhula annaara maca addaakhiliin waxaana lagu yidhi labadoodiiba naarta gala kuwa gelaaya la jirkooda la gala idinkaan farqi ka lahayn taas waxaa laga qaadanayaa ruuxu cid baa ku badbaadin doonta ama weli baa ku dhalay oo dhal awliyaa tahay ama waxa weeye nasab wanaagsan baad ka dhalatayoo aalubeyt baad tahay inaanu ku kadsoomin ee iimaankiiyo camalka saalixa la yimaado man baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuh ka camalkiisu dibdhigaa nasabkiisu ma hormarinayo ayaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam oo ma dadejinayo abulahab yaa ka nasab wanaagsanaa nebiga adeerkii rumuu ahaa aabbihii la dhashay haddana markuu gaaloobay dee wuxuu noqday mid khasaaray oo naar gelaya abadal aabaadna ku sugnaanaya bal e qur'aanka lagu sheegay inuu khasaaray isagiiyo ooridiisuba ay naarna gelayaan tabbat yadaa abii lahabin wa tab yacnii waxaa laynoo sheegay inuu khasaaray wax alla wax wax u tarayaana ay jirin isagiiyo ooridiisuna labada mid waliba inay naar gelayaan aayaddan hore waxaa lagu sheegay fa akhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin aayadda labaadna waxaa lagu sheegay famaa wajadnaa fiiha ghayra beytin min almuslimiin qolo lunsan oo muctasile la yidhaahdo oo lumay oo dariiqii ahlusunna ka leexday ayaa waxay yidhaahdeen labadan aayadood annagay noo deliil yihiin oo aliimaanu waalislaamu bimacnan waaxidin iimaan iyo islaam waa isku macne innaba macno ahaan farqi ma kala leh iimaan kasta waa islaam islaam kastaana waa iimaan madhabulmuctasiluu deliil u yahay bay yidhahdeen zamakhsharina waa ku sheegayaa kashaafkiisa waa ku sheegayaa muctasilo kalena waa tilmaameen culamo badanna waa ka soo naqlisa ahlucilmiga ahlu sunnahay waa ka jawaabeenoo waxay yidhaahdeen mawdican labadu way iswaafaqeen oo mu'miniinna way ahaayeen muslimiinna way ahaayeen ila iimaan iyo islaam khusuus iyo cumuum baa u dhaxeeya oo muumin kasta muslimna waa yahay laakiin muslim kasta muumin ma aha marka waa caam iyo khaas bay kala yihiin fa kullu mu'minin muslimun walaysa kullu muslimin mu'mina yacnii muumin kastaa waa muslim laakiin muslim kastaa muumin ma aha sidaas daraaddeed baa nimankii reer miyiga ahay ee islaamay ee iimaanka sheegtay ilaahay iimaankii u diiday qaalat ilacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna qaalat ilacraabu aamanna reer miyigii waxay yidhaahdeen waa rumaynay bay yidhahdeen qul lam tu'minuu maydaan rumayn baa ilaahay ku yidhi walaakin quuluu aslamna waa islaamnay dhaha mu'miniin baannu nahay ha odhannine derajo sarrayse weeyo weli iimaankii maydaan gaadhine waa islaamnay dhaha marka aayaddaa suuratulxujuraat ku sugani waxay caddaynaysaa inuu farqi u dhaxeeyo iimaan iyo islaam oo muslimiinta qaarkood derajadii iimaanka aynay gaadhin ayaa laga qaadanaya waxaa la mid a xadiiska saxiixa ee nebiga sala allahu alayh wasalam sacdi bnu abi waqaas inuu ku yidhi hebel maxaad wax u siin weyday fa innahu mu'min mu'min weeye ama innii la uraahu mu'minan mu'min inuu yahaan u malaynayaa awa muslimun baa nebiga ku yidhi sala allahu alayh wasalam yacnii kaannahu leeyahay yacnii armuu muslim yaho iimaanka aanu weli gaadhin xadiiskaasna saxiixu ku sugay marka erayga iimaan iyo islaam caam iyo khaas bay kala yihiin haddaba meeshan mawdican labaduba way ku sugnaayeen ila muumin kastaa muslimna waa yahaye likhusuusilxaali xaalkan khusuusiyaday leedahay daraaddeed baa muslimiin iyo mu'miniin labadaba loogu wada magacaabay laakiin taasi kama dhalanayso inay xaal kastaba sidaa wada taho labada wasfi isu waafaqayaan ka dhalan mayso inay markaa isu waafaqeen oo mu'miniinna ahaayeen muslimiinna ahaayeen ka dhalan mayso mar walba inay sidaa tahay oo inay sidaa isu waafaqdaa dee mar walba kama dhalanayso ee wakhtiyada qaar bay kala baxaysaa siday adillada kale sheegayso oo islaamnimadiyadoo la sugayaa iimaankii laga nafyinayaa sidaas aawadeed baa iimaanka loo nafiyaa ama loo diidaa camal xun marka lala yimaado oo dembi weyn lala yimaado ama waajib waajibaadka shareecada ka mida laga tago sida nebiguba yidhi sala allahu alayh wasalam laa iimaana liman laa ammaanata lah iimaan male midaan ammaano lahayni laa yu'minu axadukum xataa yuxibba liakhiihi maa yuxibbu linafsih midkiin iimaan laga heli maayo ilaa uu walaalkii la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay la jeclaadee wanaagah ay min alkhayri baa loo jeedaa sida riwaayaadka qaarba ku soo aroorta wixii wanaaga oo khayrka adduuniya khayrka aakhiraba ah ee uu naftiisa la jecel yahay ilaa uu walaalkiina la jeclaado iimaankii dhammayska tirnaayee waajibka ahaa ma helinoo lama iman wallaahi laa yu'minu man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah ilaahay baan ku dhaartee ma rumaynayaa nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam midaan deriskiisu ka badbaadin dhibtiisa iimaan lama imaninoo iimaan ma leh kullu daalika waxaad arkaysaa in iimaankii loo diiday camal xunoo la sameeyey daraaddeed in iimaankii loo waayey dee islaamnimadii looma nafyinayo lama odhanaayo ruuxa waxaa samayn waayey ama ammaanada ilaalin waayey ama walaalkii khayrka la jeclaan waayey muslim ma aha la odhan maayo marka waxaa sugnaaday farqiga u dhaxeeyaa sugnaaday waatay culammada qaarkood ka cabbireen sida imaam axmed ibnu xambal raximahullaah alislaamu alkalima waaliimaanu alcamal islaamnimadu waa kelmadda waa kelmadda muxuu u jeedaa waa shahaadada uu qirayo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuuluullah kelmadda in la qiro ayaa islaamnimo ah waaliimaanu alcamal iimaankuna waa camalka camalka waxaa loo jeedaa awaamirtii in lala yimaado wixii laysfaray wixii layska reebayna laga tago asal ahaan saasaa loo kala farqiyaa laakiin wakhtiyada qaarkood waxa dhacda in mid inta la sheego ka kalena soo gudagalana wakhtiyada qaar waa dhacdaa ama inta laysraaciyo midna loo isticmaalo waxa muuqda midna loo isticmaalo waxa baatinka qarsoon sida xadiiskii jibriil oo kale akhbirnii can alislaam qaala an tashhada an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu allah wa tuqiima asalaata wa tu'tiya azakaata wa tasuuma ramadaana wa taxuja albeyt islaamnimadii muxuu nebigu ku fasiray arkaantii islaamkaee daahirka ahayd buu ku fasiray qaala akhbirnii can aliimaan iimaanka iga warran buu yidhi qaala an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih arkaantii iimaankee lixda ahayd buu iimaankiina ku fasira marka wakhtiyada qaarkood inta laysraaciyo ayaa midna loo isticmaalaa sharaa'icdii islaamkee daahirka ahayd in lagu magacaabayo islaamka iimaankana lagu magacaabayo ictiqaadkii lagu magacaabayo iyo rumayntii qarsoonayd lagu magacaabayo hadda laakiin mawdican isku sibaa loo isticmaalay oo isku macnaa looga jeedaa waayo kiisii rumeeyey mu'miniinna waa ahaayeen muslimiinna waa ahaayeenoo labaduba waa u kulmeen qaola famaa khatbukum ayuha almursaluun qaala wuxuu uhi nabi ibraahiim famaa khatbukum muxuu arrinkiinnu yahay ayuha almursaluuna kuwiinnan la soo dirayo qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii innaa ursilnaa ilaa qawmin mujrimiin annaga waxaa naloo soo diray dad gabood falay oo xumaato sameeyaa naloo soo diray oo waxay kulansadeen gaalnimo iyo faaxisho xun oo aan loogu horraynin oo inay markaa raggoodu ay isfulfulaan linursila calayhim xijaaratan min tiin waxaa naloogu soo diray linursila calayhim si aannu ugu soo dirno calayhim yaga korkooda oo bimacnaa aannu ugu shubno xijaaratan dhagxan dhagxantaasoo min tiinin ay kaa'inatan min tiinin dhoobo ka ahaato dhoobo ka samaysan waa dhoobo la gubayoo dhagaxawday musawamatan xaal la calaamadeeyey dhagxantaas oo mid walba waxaa lagu calaamadeeyey ka lagu dhufanayo magiciis cinda rabbika rabbiga agtiisa laga soo calaamadeeyey lilmusrifiina dhagxantaasoo kuwa markaa musrifiinta ah u sugnaaday bimacnaa lagu ciqaabayo ama musawamatan loo calaamadeeyey lilmusrifiina kuwa xumaanta ku loo faray loo soo calaamadeeyey oo lilmusrifiina musawamatan ay ku tacalluqdo fa akhrajnaa waa saarno waa bixinnay man kaana fiiha kii ku dhex sugnaa ayaannu ka saarray min almu'miniina ee mu'miniin ahaaday ayaannu ka saarna fii haada waxaa loo jeedaa qura qawmi luut qaryooyinkii iyo tuulooyinkii qawmuluut baa loo jeedaa famaa wajadnaa fiiha famaa wajadna kamaannu helin fiiha qaryooyinka ama magaalooyinka tuulooyinka gudahooda kamaannu helin hayra beytin ay hayra ahli beytin ahli baa xadfan oo min baabi xadfi lmudaaf hayra ahli beytin guri cid u ehela cidaan ahayn kamaanu helin oo min almuslimiina muslimiin ah cid kale oo muslimiina oo gurigaa cidda u ehelkaa mooye cid kaleoo muslimiina kamaanu helin iyagoo qura ayaa muslimiinta ku jirtay ay ahaatay ahlu beytkaasina waa ahlu beyti luud wa taraknaa fiiha waxaannu kaga tagnoo ku baaqi yeellay fiihaa qaryooyinkaa gudahooda culammada qaarkood waxay leeyihiin qaryo keliyay ahayd culammada qaarna waxay leeyihiin maye shan qaryay ahayd shan tuulo ayay ahayd aayatan calaamad baannu kaga tagnay waxaan ugaga tagnay liladiina kuwii baan ugaga tagnoo u daynoo u baaqi yeellay yakhaafuuna ka baqaayey alcadaaba cadaabka ka baqaayey cadaabkaasoo alaliima ayilmu'lima kii uu xanuujinayay ahaaday oo la yidhahdo faciil waxaa loo jeedaa bimacnaa mufcil ayaa loo jeedaa waana soo aroortaa faciil iyadoo mufcil looga jeedo macno labaad culammada qaarkood waa ku fasireenoo in la yidhahdo alaliim waxaa loo jeedaa waa faciil oo mafcuul u dhacaysa oo waa cadaabkii la xanuujiyey intuu cadaabkaasi shiddo ka qabo ka'annahu isagu markaa uu dhibaataysan yahayba xadiiskii maxaa ku soo arooray inay naartu tihi inna bacdii akala bacdan anaaba iscunay oo qaarkayba qaarka kalu cunay naartii siday u ololaysay ololkii ka batay aawadeed ayaa waxay tihi anaaba iscunay markaasaa ilaahay wuxuu u yeelay laba gooroo ay neefsato ayaa loo yeelay sida xadiiska saxiixii sheegaye nebigu ka warramay kulka ugu darane adduunyada aad ku helaysaan waa neefsigii naartu ay neefsatay ila markii hore nakhasku waa ku xidhnaa kulkaa yara ee neefsiga ayaa adduunyada inoogu yimaynu xamili la'nahaa ee ma naartaynu adkaysan karraayo xamili karraa haddaynu kulkii yarayd ee neefsiga ahaa oo iyadoo aan inoo dhowayn neefteedii dhulka inagu soo gaadhay aynu xamili kari la'nahay bal kulkeeda miyaynu u adkaysan karraa waar wax markaa naartaa inoo sababaya aad aan isaga ilaalinno alaliim waa cadaab intuu shiddo ka qabo isaguba xanuunsanaya ama alaliim ayilmu'lima miduu xanuujinaya ahaada aayaddan iyo calaamaddan lagu baaqi yeelay maxaa loo jeedaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen dhagxan madmadow baa meeshii lagu baaqi yeelay waa dhagxanta magaalooyinkii iyo tuulooyinkii oo kharaabaa lagaga tegey meesha bacdi kalaasaa yidhi bacdi kale waxay yidhaahdeen meeshii maya waxaa laga yeelay biyo qarmuun baa meeshii lagu sugay oo quraa qawmi luud meesheedii waxaa ka dillaacday bad yar baddaa badaha kale adduunyada lama mid ahaa waa qarmuun wax noolo oo ku noolina ma jiro kalluunna kuma noola ilaa waa meel ciqaab ku dhacay baddaa yar ee qarmuun ee biyaheedu qarmuun yihiin ee wax noolooo ku dhex nooli aanu jirin baa calaamadda meeshii lagaga tegee lagu baaqi yeelay ay tahay jariimada iyo xumaanta ay la yimaadeen siday u weynayd baa laga garanaya allah wuxuu yidhi wa fii muusaa id arsalnaahu ilaa fircawna bisulطaanin mubiin wa fii muusa ay wa taraknaa fii qisati muusa aayah waxaannu kaga tagnoo ku baaqi yeellay qisadii nebi muusena calaamad lagu cibro qaato id arsalnaahu goortaannu soo dirnay ayaa calaamada lagu cibro qaato aan markaa ku baaqi yeellay ilaa fircawna fircawn aannu soo dirnay bisultaanin xujo iyo deliil aannu la soo dirnay deliilkaasoo mubiinin wax caddaynaya fatawallaa waa jeestay fircawn biruknihi dhinaciisii buu la jeestay culammada qaar rukniga waxay ku fasireen in looga jeedo bijaanibihi oo rukniga looga jeedo dhinaciisii wa na'aa bijaanibihi oo kale ay ka dhiganto sida mashhuurkaase waxay culammadu ku fasiraan biruknihii in looga jeedo jamacyadiisii iyo ciidamadiisii tiirka uga dhignaa ayuu la jeestay wa qaala wuxuu udhi saaxirun ay huwa muuse saaxirun waa falallow aw majnuunun ama waa waalayah ilaahay wuxuu idhi fa akhadnaahu waa qabannay damiirka haadu wuxuu u noqonayaa fircawn fircawn baannu qabannay wa junuudahu ciidamadiisiina waa qabannay fanabadnaahum waxaannu ku tuurnay filyammi baddii ayaannu ku tuurnay waxaannu badda ku tuurnay wa huwa muliim walxaal huwa isagu muliimun uu la yimi wax lagu canaanto uu la yimi ayaannu badda ku tuurnay wa fii caadin ay wa taraknaa fii qisati caadin aaya waxaannu kaga tagnay qisadii qowmu caadna aayadda lagu cibro qaataannu kaga tagnay oo ku baaqi yaalla waxaannu aayaddaa kaga tagnay id arsalnaa goortaannu dirnay calayhim yaga korkoodaaan u soo dirnay alriixa dabayshii alcaqiima madhalayska ahayd aan u soo dirnay maa tadaru min shayin atat calayhi maa tadaru kamay tegayn min shayin shay kamay tegayn shaygaasoo atat calayhi ay u timi kamay tegayn ilaa jacalatu inay ka yeesho mooyaane ka ramiim sidii wax markaa duugaabay oo burburayoo kale ay ka yeesho mooyaane ay kalbaali almutafatit shay duugaabay oo burburayoo kale ay ka dhigta mooyaane wa fii hamuuda wa taraknaa fii qisati hamuuda ama wa jacalnaa fii qisati hamuuda aaya waxaannu ka yeellay qisadii samuud waxaannu ka yeellay aayad ayaannu ka yeellay ama wa taraknaa fii qisati hamuuda aaya waxaannu kaga tagnay qisadii samuud aayad baannu kaga tagnay oo ku baaqi yeellay id qiila lahum goortii lagu yidhi tamatacuu raaxaysta xataa xiin ilaa wakhti laga gaadhaayo raaxaysta lagu yidhi facataw way madax adaygeen oo waxay ka madax adaygeen can amri rabbihim amarkii rabbigood bay ka madax adaygeen fa akhadathum waxaa qabatay assaaciqatu qayla ayaa qabatay wa hum yanduruun waxay qayladu qabatay wa hum walxaal hum yagu yanduruuna ay sugayaan wixii loo ballanqaaday ayay qayladu qabatay oo nadarka la yidhahdo waxaa loo jeedaa intidaar ama wa hum yanduruuna iyagoo eegaaya ayaa qayladu qabata fama istataacuu min qiyaamin fama istataacuu may kari karin min qiyaamin istaag may awoodin ay istaagaan wamaa kaanuu muntasiriin manay ahayn qaar markaa isdaafaca oo cadaabka iska caabiyana may noqonin wa qawma nuuxin ay wa ahlaknaa waa halaagnay qawma nuuxin qawmu nuux baannu halaagnay ahlaknaa baa la qadarayaa qiraa'ada nasbada marka lagu socdo wa qawma iyo wa qawmi ayaa labadaba la akhriyey waa laba qiraa'o sabci ah haddii wa qawmi la akhriyo waa qiraa'o kale waxay noqonaysaa in kuwa hore lagu cadfay haddii wa qawmo la akhriyo waxaa la qadarayaa wa ahlaknaa baa la qadaraya ay wa ahlaknaa waa halaagnay qawma nuuxin qawmu nuux baannu halaagnay min qablu ummadaha la soo sheegay hortood baannu halaagnay oo qowmu nuux intaba waa ka horreeyey innahum kaanuu qawman faasiqiin innahum yagu qawmu nuux kaanuu waxay ahaan jireen qawman dad bay ahaan jireen faasiqiina daacada ilaahay ka baxay ayay ahaan jireen daacadii ilaahay bay ka baxeenoo shirki iyo gaallimay u baxeen ilaahay ay cid kale la caabudaan ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa aayaadkan ummadihii hore qisadoodii wax ka mida oo kooban ayuu ilaahay inoogu sheegayaa hadday tahay fircawn iyo qowmkiisii hadday tahay qowmu caad hadday tahay qowmu samuud hadday tahay qowmu nuux qowmu luutna waa innaga soo marnay marka waxa isdaba jooga waa shan qiso oo shantuba ku saabsan yihiin ummadihii gaaloobay iyo sida loo halaagay iyo waxaa lagu halaagay inay ahayd gaalnimada iyo xumaanta ay la yimaadeen dadka qaarkood markay sheegayaan qowmu luut waxay u sawiraanoo kale waxaa lagu halaagay inay tahay xumaanta kaley la yimaadeen ee dadka ugu horreeyeen ee ragga inay wax u doontaan ah shaki waxaan lahayn ciqaabta inay nasiib ku leedaho qayb ku leedahay laakiin shayga ugu weynaanshaha badanee lagu halaagay waa gaalnimada waayo dembi gaalnimada u dhigmaa ma jiro ayu dembi acdamu qaala an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqak sida xadiiska bukhaariguba sheegaayo min xadiisi cabdillahi bni mascuud in nabiga sala allahu alayh wasalam la weydiiyey dembi kee ugu weyn wuxuu yidhi ilaahay inaad cid kale la caabuddo oo midaad la masaynayso la simayso wuxuu ilaahay la gaarka yahay aad la wadaajinayso inaad ilaahay u yeesho ayaa dembi ugu weyn waxau ilaahay inoo sheegay fircawn iyo qowmkiisa waxaa loo soo diray nebi muuse iyo nebi haaruun baa loo soo diray rasuulladaasi markay u yimaadeen oo kitaabku ilaahay soo dejiyeyna ku akhriyeen aayaadkii mucjisaadka ahaana ay tuseen waa kibray oo waa ka jeestay waana diidey nebigiina waa aflagaadiyey oo wuxuu yidhi waa waalan yahay ama waa falallow waa falallow ama waa waalan yahay labada sifo inay u kulminayana ma diidaayo uu leeyahay ama labaduba waa isu raacanba si waxa weeye dadku aynay u raacin ayuu borobagandaha beentaa u sheegayaa waayo dee nin hadduu markaa waxa weeye madax yahay oo luunsan yahay dadkana uu hufinayo hadduu yidhaahdo xaq baan diiday rasuul waa yahay laakiin yeeli maayo waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ka hor yimaadaan laakiin hadduu xaqiiqada si kale u sawiro dad badan baa iska rumaysanaya oo waxay u qabaan dee ninkaa madaxdahay dadka inuu ka caqli badan yaho ka aqoon badan yaho ka garasho badan yaho indheergarad yahay oo xataa waxa u muuqanaya waxaan iyaga u muuqanayn isaga u muuqanayaan marka xaqii oo iska cad ayuu isagu wax ku sheegayaa markaasaa badanka dadkuna sidii iska aqbalaya ay odhanayaan dee waxa weeye saas weeye saasuu yidhi qaalat xadaami fasaddiquuha soomaalida qaarkoodna maxay yidhahdeen hadduu dhahar yidhi allaa yidhi dee waxaasi baatil weeye baatil weeye waa wax baatila marka wuxuu yidhi waa falallow ama waa waalay ilaahay waa qabtay isagiiyo ciidamadiisiiba fa akhadnaahu wa junuudahu fa nabadnaahum filyammi wa huwa mulim bad baa lagu halaaga bad ayaa lagu halaaga culammada mufasiriinta in badanoo ka midii waxay yidhahdeen badda lagu halaagay waa baddan cas ayaa lagu halaagay bay yidhahdeen saasa mufasiriin badan marka ay sheegaan allahu aclam baxru qulzum marka la sheegaayo waa baddan baxrulaxmar ayaa baxru qulzum la odhan jiray kutubu tafaasiir haddaad ku aragto baxrulqulzum ta loo jeedaa waa baddan cas halkaan baraarujiya dadka qaar waxay moodaan baddan casi inay shalay tahay oo waagii hore baddani ayna jirin waxaanay ku kadsoomeen hadalka ninkii beenawaaskahaa uu yidhi baddu shalay laakiin taasi wax jira ma aha baddani waa qadiim waa bad horraysay oo qadiima weeye xataa saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam markay hijroonayeen oo xabasho u hijroonayeen doonni bay ku soo mareen baddan sida xadiiska bukhaariguba sheegayo xadiiska bukhaariguba siduu sheegaayo doonyay baddan ku soo mareen oo ay kaga soo tallaabeen waxaase laysku khilaafsan yahay meeshay ka soo degeen xaggay ahayd dekedday ka soo degeen waa tii soomaalidu waxay yidhaahdaan qaarkood saylac bay ahayd dad kalena waxay yidhaahdaan musawac bay ahayd suudaantuna waxay yidhahdaan sawaakin bay ahayd dekedda sawaakinee hadda markaa suudaan ka midka ah ayay ahayd bay yidhaahdaan waxayse u badan tahay inay musawac ahayd waayo meeshay ku socdeen waxay ahayd uksuum boqorkii xabashidu magaaladu degganaa ee caasimadda u ahayd xabasha ayay ku socdeen uksuumna waxay ku taallaa gobolka tigreegay ku taallaa imminkan hadda qabriga markaa waxaweye najaashi waa la garanayaayo waa macruuf magaaladaasu ku yaallaa marka dee waxaa ku beegan musawac baa ku beegan caasimaddii ay ku socdeenee uksuum ahayd caasimadda xabashidu uksuum bay ahaan jirtay waagii hore adis ababa markaysaga waa axaadiisa oo wakhti markaa dhowayd baa markaa la sameeyey wakhtiyadii minilik ama in yar ka hor ayuunbay markaa ahayd laakiin waxa weeye caasimadda qadiimkii uksuum bay ahaan jirtay marka waxay u badan tahay calaa kulli xaal in meesha ay ka soo degeen ay tahay dekedda musawac inay tahay markii dambena waxa weeye halkaasay ka noqdeen doonni bay ku tageen marka xadiis bukhaarigu ku soo arooray ee sheegaya qoladii doonyaha ku hijrooday in laba ajar ay leeyihiin uu nebigu ku sheegayo oo bukhaari ku soo arooray wa huwa muliim muliim waxaa loo jeedaa aatin bimaa yulaamu calayhi wax lagu canaanta ayuu la yimi haddii la yidhaahdo ilaahay fircawn wuxuu ka yidhi wa huwa muliim nebi yuunusna ilaahay wuxuu ka yidhi wa huwa muliim faaltaqamahu alxuutu wa huwa muliim waxa liqay nibirigii baa liqay yuunus wa huwa muliim marka haddii la yidhaahdo nebi yuunusna ilaahay wuxuu yidhi wa huwa muliim fircawnna ilaahay wuxuu ka yidhi wa huwa muliim macnaha ku jira maxay tahay culammada mufasiriintu waxay kaga jawaabeen in labada mid walba wahuwa muliim ilaahay ka yidhi keensan mayso khaladkay la yimaadeen inay sinnayd keensan mayso waayo muliim waxaa laga tilmaamaya wax lagu canaanta ayuunbuu la yimi canaantuna waa maraatib waxa lagu canaananayaana waa darajaad kala sarreeya marka fircawn kuu la yimi waa kii ugu weynaayo dee gaalnimada ah dee dembi sakiire ah ka sameeyaana waa muliim wa aatin bimaa yunaamu calayh marka labada mid walba muliim waa la odhan karaa dembigii sakiirada ha ka la yimi iyo kufrigii oo akbarulkabaa'ira kii la yimi mid walba waa la odhan karaa waa muliim yacnii lownkiibaa maraatib ah asbaabtii lagu canaananayeyna waa maraatib sida ilaahayba uu gaalada markuu sheegaayey uu ka yidhi wa casaw rusulah waxay caasiyeen rasuulladii ilaahay nebi aadamna markuu ilaahay sheegaayey uu ka yidhi wa casaa aadamu rabbahu faqawaa haddana shataana bayna alcisyaanayn labada cisyaan waa kala tegan yihiin oo dee cisyaanka kufriga ah iyo cisyaanka sakiirada ah aad iyo aad bay u kala tegan yihiin bal cisyaanka kabiirada ah iyo ka sakiiradu aad bay u kala tegan yihiin bal sakhaa'irta qaarkood ayaa qaarkoodba qaarka kale ka wen yihiin marka saas aawadeeda lafdigu inuu iswaafaqaa keensan mayso inuu lowmkoodu isku deraje inuu ahaa kama dhalanayso wuxuu ilaahay inoo sheegayaa qawmu caad iyagana in la halaagay oo loo soo diray dabayl madhalays ah alcaqiib maxaa dabaysha madhalays loo yidhi wax khayra inay dabayshaasi keenin roob ma keento yacni markaa waxaa dhir markaa waxaa weeye ubaxeeda marka waxa weeye ma talqiixiso oo marka waxa weeye marka waxba ma soo bixinayso marka waa madhalays waa dabayl aan khayr lahayn dabayshaasi waxay ahayd dabuur bay ahayd oo nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam nusirtu bisaba wa uhlikat caadun biddabuur dabaysha saba la yidhaahdo ayaa laygu gargaaroo laygu hiiliyey qowmu caadna waxaa lagu halaagay dabaysha dabuur la yidhaahdaa lagu halaagay dabayshaasaa lagu halaagay marka asaba waxay culammadu yidhaahdeen waa bari ka dhacoo bari bay ka soo dhacdaa culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maye waxay ka soo dhacaysaa yacnii xagga waqooyi bari bay ka soo dhacaysaa oo kacbaday markaa toos yacni soo qaabilaysaa qaar waqooyiga ka dhigayna waa jiraan addabuuru dabaysha la yidhaahdaa waa galbeed ka dhaco galbeed bay ka soo dhacdaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen kacbada xagga xijrigay kaga soo dhacaysa bacdi kale culammada ka midi waxay yidhaahdeen maye waxa weeye waa koonfur galbeed bay ka soo dhacaysaa bacdina waxay yidhahdeen koonfur qumman bay kacbada kaga imanaysaa dabuur waxaa loo yidhi min duburi ilkacba inay ka imanayso kacbada xaggeeda dambe inay ka imanaysaa dabuur loo yidhi calaa kulli xaal dabayshaasaa lagu halaagay qawmu caad yacni maalmo ayay markaa dabayshaasi ku dhacaysa siddeed maalmood iyo toddoba habeen ayaa dabayshaa lagu salliday ku dhacaysa waa dabayl xoog badan ku kastoo meel gala way ka soo bixinaysay godadka hadday galaan xataa intay saa u gashay ka soo dhufanaysay deedna cirka intay u qaaddo ayay dhulka saa ugu dhufanaysay madaxuna halkaasu ku duulayey markay dhulka ku masaxdo inta kalena halkaasu ku dhacayo saa u goglamay marka dabayshaasaa lagu halaagay wax kasta oo loo dirayna waa baabi'inaysa waxaa loo jeedaa shay kastoo la amray inay baabi'iso tudammiru kulla shayin biamri rabbiha haddii la yidhahdo cidharka iyo dhulka iyo dee buuraha may baabi'in dee iyaga looma diri wey marka shay kastoo loo diray biamri rabbiha baa qaydaysa qawmu samuudna waxaa lagu halaagay qaylo malag baa ku qayliyey qaylada markuu malaggaasi ku qayliyey dabeedna markaa iyaduna wada le'egeen saasay ku wada dhinteen qawmu nuux waxaa lagu halaagay biyo arladaba lagu qarraqay qolyaha mid qolo walba nebiga iyo ciddii rumaysay waa laga bixiye waa laga saaray allah wuxuu yidhi wa fii muusaa ay wa taraknaa fii muusa fii qisati muusa qisada nebi muuse waxaannu kaga tagnay aayatan aayad baannu kaga tagnay ila waxay ku cadfan tahay wa taraknaa fiiha aayatan marka waxay noqonaysaa wa taraknaa fii qisati muusa min baabi xadfi lmudaaf aayatan id arsalnaahu goortaannu u dirnay ayaannu aayad ku baaqi yeelloo kaga tagnay ilaa fircawna fircawn aannu dirnay bisultaanin xujo iyo deliil aannu ula dirnay deliilkaasoo mubiinin wax caddaynaya fatawallaa waa jeestay fircawn biruknihi tiirkiisii buu la jeestay waxaa loo jeedaa ciidamadiisii iyo jamacyadiisii badnaa ayuu la jeestay wa qaala wuxuu uhi saaxirun ay huwa saaxirun waa falallow aw majnuunun ama waa waalan yahay fa akhadnaahu ilaahay wuxuu uhi waa qabannay fircawn wa junuudahu ciidamadiisina waa qabannay fa nabadnaahum waa ku tuurnay filyammi baddii ayaannu ku tuurnay waxaannu badda ku tuurnay wa huwa muliim walxaal huwa isagu muliimun uu la yimi wax lagu canaanto uu la yimi ou xumaato falay ayaannu badda ku tuurnay wa fii caadin wa taraknaa waxaannu kaga tagnay fii qisati caadin qisadii caad aayatan calaamad wax lagu qaato id arsalnaa goortaannu dirnay ayaannu kaga tagnay calayhim yaga korkooda aan u soo dirnay alriixa alcaqiim dabayshii madhalayska ahayd ee wax khayra aan keenaynin aan u soo dirnay oo sifada dabayshaasi maxay ahayd maa tadaru min shayin shay kamay tegaynoo may dhaafayn shaygaasoo atat calayhi ay u timi ilaa jacalathu inay ka yeesho mooyaane ka ramiim sidii wax markaa burbura inay ka yeesho mooyaane yacani alkalbaali almutafatid shay burburaya oo markaa iska duugaabay oo baaba'ay oo kale ay ka yeesho mooyaane yacani wax kasta saasay u baabi'inaysa wa fii hamuuda ay wa taraknaa fii qisati hamuuda aayah waxaannu kaga tagno ku baaqi yeellay qisadii qowmu hamuud aayad id qiila lahum markii lagu yidhi tamatacuu raaxaysta xataa xiin ilaa wakhti laga gaadhayo iska raaxaysta waa inta ajashooda ka hadhsanayd wakhtiga sidaa lagu yidhina waxaa lagu yidhi tamatacuu fii daarikum alaaata ayaam waxaa ku raaxaysataan guryihiinna gudahooda saddex maalmood saddexdaa maalmood hadday toobad keeni lahaayeen dee toobadda waa laga aqbali lahaa laakiin may toobad keenin siday u sugayeen baa cadaabka ku dhacay facatow can amri rabbihim facatow way ka madax adaygeenoo way caasiyeen can amri rabbihim amarkii rabbigood bay caasiyeenoo ka madax adaygeen cutuwigu waa madax adayga fa akhadathum waxa qabatay assaaciqatu qayla ayaa qabtay saaciqada danabkana waa la yidhaahdaa naar samada ka timaadda taana waa la yidhaahdaa laakiin mawdican waxaa ansab u ah in markaa lagu fasiro qaylo u xalaagaysa intaa lagu fasiro ayaa ansab u ah qiraa'o kalena waxaa la akhriyey assacqatu waana marka bimacna marka assaaciqa waxaa looga jeedaa qaylada qawmu hamuud qayla lagu halaagay fa akhadathum waxa qabatay assaaciqatu qayla ayaa qabatay malak baa ku qayliyey wa hum yanduruun waxay qayladu qabatay wa hum alxaal hum iyagu yanduruuna ay yantadiruuna ay suganayaan wixii loo ballanqaaday culamada qaar baa waxay yidhaahdeen assaaciqa in qaylada lagu fasiraa ansab ma aha oo saaciqadu waxay ahayd dab samada ka soo degaya danabkoo kale ayay markaa ahayd qayladuna wax la arkoo la eega ma aha wa hum yanduruun baana la yidhi laakiin waxaa lagaga jawaabay assaaciqa labada macnoba waa leedahay oo kutubta luqadu labadaba waa sheegeen labada macnoba maadaama la sheegay mawdic kalena ay ku soo aroortay inay markaa qaylo ahayd waxay noqonaysaa in macnahaasi ansab u yahay in lagu fasiro wa hum yanduruunna waxay aqbalaysaa in lagu fasiro intidaarkii wa hum yanduruun walxaal hum yagu yanduruuna ay yantadiruuna ay suganayaan ayaa markaa qaylada lagu qabtay oo qayladaasi qabatay fama istataacuu min qiyaamin may kari karin wax istaaga wamaa kaanuu muntasiriin qaar markaa isdaafaca oo cadaabka iska caabiyana may noqono may ahayn wa qawma nuuxin ay wa ahlaknaa qawma nuuxin waxaannu halaagnay qawma nuux min qablu ummadaha la soo sheegay hortood baannu halaagnay innahum yagu kaanuu waxay ahaayeen qowman duul bay ahaayeen faasiqiina taacada ilaahay ka baxay ayay ahaadeen wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk